suuqyada waaweyn ee magaalada muqdisho ayaa laga dareemaya sare koox ku yimid qiimaha qudaarta la kariyey jirgaanka ayaana kasii jira lacag dhan laba doolar iyadoona hadda maraysa toban doolar ilaa siddeed doolar halka kasarcaynta la kasii jira maaskeeda hal doolar iyo bar iyadoona hadda maraysa shantan doolar waxaana sabab noqday roobabka guga ka curtay qaybo ka mid ah deegaana soomaalida degto kaasi oo soo xiray wadooyinka ay mari jireen baabuurta sida qudaarta noocyada kala disan ee gobolada dalka waa kuwaan qaar ka mid ah suuqlada magaalada muqdisho ka cabanaya qiimaha iyo qorarka ku yimid qudaarta suuqa magaalada muqdisho ee laga dareemayo sare kocaad u sarreeya yaayadii qaali waaye mar waa toban doolar mar waa shan iyo toban tanag yaayo ee jiirgaankaas markii hore waxay ahaa jirtay laba doolar hal iyo bar ay ahaa jirtay haddana toban iyo shan toban ayaamaan hadda labadan biri xoogoo qoraxda qabatay toddoba doolar siddeed doolar waa roobaa daayaa baa meeshii lama soo mari karo wixii makiinadaa soo jiidayso dhibaa lagu qabaa marka saas daraaddeedaa qaali ka dhigaayo yaada meelahan dhowaa ka dhammaata haddana meel dheerdheeraa laga keenayaa qudaarta qaali waaye kabsarta waxay maraysaa toban iyo lix doolar marka roobaa daa saas daraaddeed ilaa baydhabaa laga keenaa diyaaradaa la soo saaraa kismaayo kabsarteed waa yarta mada la keenada wallaahi waxaa sababay waayaha horta inay qaali qudaarta naqatay waxaa sababay beerihii horabaa ku dacay tacabkina xoogaha waa yaraaday marka waxaa waaye taas aawadeed waaye madaaxa marka ay qaaloodana way waa qaaloobaayaan macnaha haddii ay roob ay gaaraan waa qaaloobaayaan haddii ay macnaha qorax ay jirtana badaacado waa iska raqiisaya marka annaga danteena waxaa waaba inay wax qaaloodaanaba danteena ba annaga wax raqilta dannaa kuma jirto baadi qudaarta inay qaalowdo aa wax looga heli karaaba markay raqiisa annaga waxba ma helaynabu marka dadka waxaan u sheegaa beeraha tacab fiican haddii la helo waxaa laga yaabaa in xoogaha naxariista markaas suuqa u fiicnaado laakiin haddii suuqu ay macnaha ay badeecada la waayo annagana waa isku bandaynaabo oo qudaarta qaali aan ka dhigaynaabo maadaama annaga wixii aan lacnayo qof walbana guriga u soo baxdaa meeshaan waad dareemaadi naftiga maaskabta calena oo laba doolar iyo baalka laba kun la geyi jira maanta lix iyo toban doolar waay yaanyada oo laba baalka la geyi jira boqol kun maanta toban shan doolar waay ilaa toban doolar u dhexeeya fuustiga isbaandhees marka la geli jiray sagaal boqol toddoba boqol siddeed boqol hadda waxay maraysaa konton doolar milyan saddex milyan afar milyan shan tii oga yar oo isbaandhayskiisa iyo waxaas aan nuurayno sagaal boqol iyo konton sagaal liinta milyan siddeed boqol ay maraysaa fuustadeeda maadaama markii hore ay ahayd toddoba boqol siddeed boqol waa cabaadayaan waxay waa qaaliyoobeyna leeyihin waxaan waxaan maku gado karna markaan qaadan meeqaan gadaynaa ay ku dhahayaan anagana waxaan daynaa anaka meeqaan gadaynaa ma dhahin waxaa gadays maxaa inaga khuseeyaada saasaan ku gadana qaata mise iska dhaafa xilliyada roobka marka la gaara ayaa waxaa inta badan isbeddel ku yimaada qiimaha la kala iibiyo qudaarta magaalooyinka dalka kaasoo sabab u ah inay xirmaan wadooyin ay samid yihiin baabuurta qudaarta sida sida shabeellaha hoose hiiraan iyadoona inta badan go-aan wadooyinka qaar waxaana laga dareemaa mararka roobku dao suuqyada magaalooyinka waaweyn ee dalka in isbeddel ku yimaado qudaarta qiimaheeda iyadoona ay kororto marka la gaaro xilliga roobka